بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى isaga ayaa in abuuray inuuna nicmeeyey markuu in abuuray alla subxaana wa tacaala nicmooyinkuu inoo galay waxaa ka mid ah ilaa muddo inaan wax xil allayna saarin inta aan ka bislaanaynay caqligeenna iyo garashadeenna iyo cilmigeenna intuu ka adkaanayay inaan xil layna saarin oon waxba laynaga qorin waxaa xadiiska nabigeena sal alla lay wasalam ku sugan saddex qalinka ayaa laga kor yeelay waxba lagama qoro waxaa ka mid a saddexdaas asabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarka ah ilaa uu ka qaangaadho ruuxa waalan ilaa uu ka miyirsado waxba lagama qoro waa mahad ilaahay subxaana wa tacaala maalinkii aada adduunka timid oo ilaahay subxaana wa tacaala ina keenay haddii xil iyo mas-uuliyad layna saari lahaa maynaan qaadneen mana qaadi karnaba maxaa yeelay ajhizadii iyo qalabkii aan ku qaadi lahayn iyo awoodaan ku xambaari lahayn ma jirto waa lagaa dibdhigay qaangaadh baa lagula sugay markaad qaangaadhay allah subxaana wa tacaala mas-uuliyad iyo xil buu ku saaray bulshada muslimka ah ruux aan mas-uul ahayn kuma jiro ruux aan xil saarnayn ma jiro ilaa ninka ugu sarreeya oo jegada ugu sarreysa muslimiinta haya ilaa raciyadda ninka ugu hooseeya xil iyo mas-uuliyad baa saaran rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi bukhaari iyo muslim ay wariyeen kullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyati buu nabri sal ly slm dhammaantiin ruux kastoo idinka idinka midi waa raaci raaciga wax macnaha waxbuu raaca wey waxbaa loo diray waxbuu ilaalinayaa wa mas-uulun can raciyatihi wixii uu raacayeyna waa la weydiin doonaa taasi waa si guud si guud ruux kasta rag ha ahaado dumar ha ahaado madax ha ahaado minjo ha ahaado raciyad ha noqdo dhaqaale ha lahaado yuusan lahaanin wax alla waxaa dooniba ahow mas-uuliyad intay dooniba ha dhannaatee xil unbaa ku saaran markaasuu nebigu sal lla alay waslam sii faahfaahiyey wuxuu nebi uhi sal lla alay wasalam ninka madaxda waxa uu raaci ku yahay raciyadda wixii uu raacay ee xilkiisa la saarayna ilaahay wuu weydiin doonaa waa lagala xisaabtami doonaa ninku wuxuu raaci ka yahay oo loo diray naftiisa iyo ehelkiisa waana la weydiin doonaa wixii uu raacay ee loo diray haweentu waxay raaci ka tahay oy raacdaa ninkeeda gurigiisa waana la weydiin doonaa buu nebi uri sal lla alay wasalam dhammaantiin raaci baa tihiin ruux walbana wuxuu raacayay waa la weydiin doonaa oo allah hortiisa subxaana wa tacaala waa la warsan doonaa bulshada marka ruux kasta oo ka midii xil baa saaran xilku haba kala weynaaday ruuxa muslimkaa marka ama ninka muslimkaa khaasatan marka koobaad wuxuu xil ka saaran yahay naftiisa awalan wa qabla kulli shay naftaaduu xil kaa saaran yahay naftaada wuxuu xil kaaga saaran yahay in aada naftaada wixii danteeda iyo maslaxadeeda adduuniya aakharaba inaad mariso taas waa xilka koowaad ee ku saaran oo aada noqotood naftaada ka dhigto ruux shaksiyad leh oo diin leh oo akhlaaq leh oo ilaaha yaqaana oo xilfuuli karo mas-uuliyad qaadi karo waxayna ku imaan kartaa inaad allihii subxaana wa tacaala ku abuurtay ee ku koriyey ee xilka ku saaray allaha subxaana wa tacaala inaad barato waa asaaska koobaad wey bal kow awalu maa yajibu cala almar-i almuslim macrifatu rabbihi tabaaraka wa tacaala shayga ugu horeeya ee kugu waajibaya waa rabbiga barashadiisa aqoonsiga rabbiga wey subxaana wa tacaala aada barato oo aada barato allah subxaana wa tacaala muxuu ku abuuray oo aada barato rabbigaa subxaana wa tacaala maxaa raalli gelinaya oo aada barato maxaa dani kuugu jirtaa adduunyadaada iyo aakhiradaada xaggeed ka baran kartaa waxaad uun ka baran kartaa meeshii ilaahay ku qoray subxaana wa tacaala kitaabka iyo dhaxalkii nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo xaadiistiisa maxaa yeelay runtii adigu iskuma filid garaad kugu kugu filanna ma lihid garasho kugu filan ma lihid cilmi kugu filan ma lihid khalqigoo dhan cilmigiisa iyo garashadiisa haddii laysu geeyo kuma filin haddii ilaahay subxaana wa tacaala uusan ku hagin oo rabbi subxaana wa tacaala taladiisa aadan qaadanin iskuma filid bini aadan kale wuxuu dejiyeyna kuguma filla rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharu lakum wa casaa an takrahuu shay-an wahuwa khayru lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun inaad shay jeclaataan baa laga yaabaa shaygaana sharku ku jiro inaad shay nacdaan baa laga yaaba oad necbaataan shaygaana uu khayrku ku jiro allah garanaya idinkuse ma garanaysaa wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun masaalixda iyo manaaficda iyo danta ilaahay baa yaqaana laakiin idinku maslaxadiina ma taqaanaan dantiinana ma garanaysaan caqli idinku filan iyo garasho idinku filanna ma lihidin bini aadamku intay ishiisu aragto iyo inta caqligiisii iyo qalbigiisu uu gartahay waa iska agdhowyih haddaan ilaahay subxaana wa tacaala nuurkiisa iyo iftiinkiisa ayna qabanin qalbigaaga waxba qalbigaagu ma kala arki karo waa indhala-y yacni ishu waxay wax ku aragtaa waa inay hesho nuur mucaakis ah yacni iftiin kale oy ishu wax ku aragto inay hesho mooyaane ishu waxba ma arki karto meel mugdiya haddaad gasho ishaadii oo kugu taallaa haddana shaygan hortaada yaalla ishii ma arkayso maxay u arki laadahay ishii iftiinkeedii waa jiraay leanna indhuhu wax ma arkaan iftiin kale inuu ku dhaco mooyaane saasay wax ku arka ama iftiinka qoraxda ama ilays kale inay ishu hesho mooyaane si kale waxuma aragto sidoo kaleeto qalbigaaga iyo caqligaagu iftiinka waxyiga inuu helo mooyaane haba yaraatee samaan iyo xumaan ma kala yaqaano mugdi buu ku jiraa waana mugdiga allah tilmaamay subxaana wa tacaala aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun dulumaatun bacduha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku miithaaliyey oo uu tusaale uga dhigay wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala dulumaat aw ka dulumaat mugdiyo mugdiyo isdul saaran wey wuxuu rabbi ku miaaliyey sidii bad baddu waa mool oo salkeedu waa fog yahay badda korkeeda hir baa ah hirkaa korkiisana hir kala ah hirkaana daruur baa ka koraysa imise mugdi waay dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin halkaa ruuxa ku jira hadduu gacantiisa soo bixiyo oo uu saa yidhaahdo miyuu arki karaa abadan idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha ma sigayo inuu arka buu rabbi ilahi subxana wa tacala waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ruuxsan ilaahay nuur siininna oo u yeelinna nuur ma leh qalbigiisu ma leh nuur iyo iftiin ma leh aayadda ka horaysuu rabbi subxaana wa tacaala kaga soo hadlay mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax ruuxa mu'minka ah qalbigiisa ilayska ka kacay iyo nuurka ka baxaya buu rabbi wuxuu tusaale uga dhigay subxaana wa tacaala sidii dariishad dariishadda waxaa saaran faynuus faynuustu waxaa ku wareegsan muraayad faynuustaasi shidaalka ay qaadanayso zaytuun meel dhexdhexaada ka baxay bay ka timid inayba iska iftiintay sigaysaa saliiddaasi iyadoon xataa dabtaabaninba nuurka qalbiga ruuxa mu'minka ka baxaya waa nuur cajo badan wey mugdiga ruuxaan ilaahay iftiinka siinin qalbigiisa ku jirana waa mugdi keliya ma ahe waa mugdiyo waa mugdiga habeenka waa mugdigii daruurta waa mugdigii mawjadda iyo hirka hirka labaad mugdigiisa baddii oo mool ah intaasoo mugdiyo isu tegay wey ruuxa marka ilaahay aan aqooninan iftiinka waxyiga helin sidaasoo kaleu qalbigiisu la mid yahay dantaada iyo maslaxadaada marka ma rabta dantaada iyo maslaxadaada haddaad doonayso ilaahay baa kuu garanaya subxana wa tacala adiga laakiin ma taqaanid mana garan kartid waxaa laga yaabaa inaad isleedahay meeshanaa dani kuugu jirtaa meeshaad malaynaysa balaaya kaaga soo baxda meeshaad islahayd meeshanaa maslaxadu kuugu jirtaa inay mafsada kaaga timaado maxaa yeelay aragti gaaban baad wax ku fiirinaysa allahse subxaana wa tacaala muxuu wax ku fiirinaya aragti fog meel fog bay shareecadu wax ka fiirinaysa asaaska horta marka koobaad waxaa waajib kugu ah rabbigaa inaad aqoonsato subxana wa tacaala allah inaad garato qalbigaaga iftiimiso qalbigaaga nadiifiso waxyigii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala ku nuursato mugdiga iyo dulumaadka aad ka baxdo nolosha iimaanka inaad hesho taasi waa waajibka koobaad wey allah subxaana wa tacaala keligii inaad addoon u noqoto oo xaqa waajibka rabbigaa kugu leeyay subxana wa tacala inaad gudato xaqa rabbigaa kugu leeyay inaad gudato ayaa ugu horeeyay oo markaad ilaahay diintiisa barato ood aqoon u yeelato lan iyadaa asaas iyadaa asaasa waajibka koobaad waa barasho inay sidaas tahayna waxaad ku garanaysaan qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala tawxiidka laa ilaaha ila allah oo diinta furana u ah gundhigga diinta iyo lafdhabartana ah diinta iridda laga soo galana ah laa ilaaha ila allah rabbi wuxuu ka hormariyey cilmi buu ka hormariyey faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik ogow baa la yidhi oo baro cid xaq lagu caabudo ma jirto oon alla ahayn laa ilaaha ila allah barasho yuu ilahay ka hormariyey subxana wa tacala maxaa yeele laa ilaaha ila allah haddaynan cilmiyeysnayn waxba tari mayso laa ilaaha ila allah macnaheedu muxuu yahay laa ilaaha ila allah meeqa tiir bay ku taagan tahay laa ilaaha ila allah shuruudeedu maxay tahay laa ilaaha ila allah nawaaqidiyo waxyaalaha buriye maxay yihiin ilan salaada siday u burto bay laa ilaaha ila allahuna u burtaa waxyaalaha buriya oo baabi'iya maxaa buriya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah maxay i amraysaa maxayna ii diidan tahay laa ilaaha ila allah cilmi inaad ku salaysay u baanta ma aha inay kelimadu noqoto wax abka soo gaadh ah wax abka soo gaadho waa la dhihi jiray uun aada isaga dhahdo ma ah laakiin waa kelimo cilmiyeysana inaad cilmi ku salaysay u baanta alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullahi saxiixiisa wuxuu yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu wuxuu ka horeeyaa odhaahda iyo samaynta ficilka iyo falka iyo odhaahda waxaa ka horeeya cilmi baa ka horeeya markaasuu aayaddaa keenay faclam annahu laa ilaaha ila allah haddaad marka ilaahay subxaana wa tacaala doonayso dariiqiisa doonayso waajibkuu ku saaray inaad gudatana doonayso awalan waxaa waajibkuga ah rabbigaa inaad barato subxana wa tacaala inaad rabbigaa barato waa waajibka koobaad wey oo aada barato ilaahay subxaana wa tacala kitaabku soo dejiy oo aada barato dhaxalkii nebi maxamed ka tegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wax ka barato waajibka koobaad ee ku saaran wey waajibkaa markaad gudataa waajibiyada kale imaanaya waajibiyada kale o dhan markaa unbay imaan karaan waajibaadka kale shareecada iyo faraa'idta iyo waajibaadka iyo markaa kadib bay imaan karaan maxaa yeelay shay walba cilmigaasuu ku salaysmaya walaalayaal ummad buu ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaleeceeyey cilmi la-aan waa nasaarada christiyaanka jahli iyo aqoon daruu ilaahay ku tilmaamay inay lunsan yihiin buuna ilahay subxana wa tacaala sifo iyo tilmaan asaasiya uga dhigay rabbi subxana wa tacala waxaana ka ka mid ah hadalladii a'imada salafka laga soo goriyey yacni ruuxii jahli iyo aqoon darro raalli ku noqdaayey oo ilaahay ku caabudaayey waxay yidhaahdeen fa fiihi shabahun min annasaara yacni wuxuu u eg yahay dhaqankii nasaarada maxaa yeelay ruuxa muslimka ah marka koobaad waajibka saarani waxa weyaan inuu ilahay barto subxana wa tacala rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalamu aleyh baad garanaysaan walaalayaal allah subxaana wa tacaala markuu soo diray qur-aanka aayadihii ugu horreeya kusoo degay aayadihii ugu horreeya kusoo degay waxay ahaayeen iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalm callama alinsana ma lam yaclam aayadihii ugu horreeyay nebi maxamed ku bilowday bay ahayn salawatu rabbi wasalamu caleyh malakul jibriil keenay waxaa lagu yidhi nabiga sal lla lay wasalam akri akri magaca ilaahay adoo kaalmaysanaya akri baa lagu celiyey warabbuka alakram yacni waxay ka hadlayaan aayaduhu akrin iyo qalin iyo barasho waxaasi ka hadlayaan macnaheedu waxa weeye ummadda islaamku ummad jahli ma aha soo diriddii nebi maxamed la soo diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ahayd yacni waa cusub oo adduunka u baryay buu ahaa waxaa u bilowday marxalad cusub baa u bilowday adduunka u bilowday iyo khalqigii bini aadamka marxaladaasoo ku salaysan cilmi iyo barasho ku salaysan ummaddii kitaabkii usoo degay aayadihii ugu horreeyay halkaa ka bilowdeen ma suurtagal bay noqon kartaa walaalayaal inay jahli looga raalli noqdo la yidhahda jaahil iska ahaada abadan waajibka koobaad ee marka ku saaran haddaad tahay ruux muslim ah waxa weeyaan inaad ilaahay barato subxaana wa tacala walaalayaal barashada diinta ayaa nabigeenu wuxuu ku tilmaamay sal lla alay wasalam waxa uu ku sheegay inay tahay daliilka kutusaya khayriyada kutusaya man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahay khayr la doono diintuu fahansiiyaa macnaheedu waxa weeye ruuxan khayr lala rabin diinta fahankeedaa la garamariya waxaad arkaysaa dad badan dad badan walilasaf dad badanoo waxaad arkaysaa runtii yacni sabir badan oo adkaysi badan markuu shaqaysanayo waa adkaysi badan yahi shaqada waa u adkaysi badan yahi adduunyada waa u adkaysi badan yahi inuu meelo fadhiisto oo fadhi kudirir iyo meelo iska fadhiyo waktiga lumiyo waa u adkaysi badan yahi goobaha daroogada iyo inuu fadhiyo waa u adkaysi badan yahi laakiin inuu fadhiisto meel uu ilaahay diintiisa ku baranayo rabbigii ku baranayo culays bay ku tahay kaasoo kale waxay astaan u tahay dhaqankiisu inuu yahay dadkaan ilaahay khayr la doonin subxana wa tacala intuusan dhimanin baaba la garanaya inuu khayr laawo yahay maxaa yile nabigeennaa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu ilaahay khayr kula rabo wuxuu cagta kuu saarayaa oo ku waafajinayaa barashada diinta islaamka haddaan khayr lagula rabinna waxaa lagu garab marinaya barashada diintaa lagu garab marinaya haddaan ilaahay aadan baranin oo diintiisa aadan baranin laa tawxiid baan kuu asaxaynin walaa salaad baan kuu asaxaynin walaa sakaan kuu asaxaynin walaa soom baan kuu asaxaynin walaa xaj baan kuu asaxaynin maxaa yeelay kulligood in la cilmiyey si ilaahay subxaana wa tacaala siduu ugu talagalay inaad u gudataa la doonaya sidii ilaahay ugu talagalayna uma gudan kartid inaad barato mooyaane inaad barato mooya uma gudan kartid oo haddii aydaan adduunyadiinna ku tillaabsan karaynin barasho la-aan seebaad aakhiradiinnii iyo camalkii aakhira aad doonaysaan inaad u gashaan barasho la-aan iyo aqoon la-aan ninna ma doonayo baabuur inuu kaxeeyo isagoon iskuul wida gelin oon baranin ninna ma doonayo inuu kombyuutar gacanta la galo isagoon baranin ninna ma doonayo inuu korontada gacanta la galo isagoon baranin laakiin waxaad doonaysaan inaad tukataan idinkoon baranin ya ma soconaysa maya hawlahan adduunyada ka fudud hawlaha aakharo maxaa yeeley hawlaha aakharo waa ilaahay maxaa raalli gelinaya seebuu raalli ku noqonaya ma wax ijtihaad lagu keeni karaa ma wax waxay ila tahay lagu keeni karaa ma wax un dadaal lagu keeni karaa maya waa inaad ogaato oo alla kuu sheego ood sharcigiisa ka qaadato saas iyo saasaan rabaa gaaladoo ilahay ku eedeeyay subxana wa tacala walaalayaal yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun adduunka muuqaalkiisa yaqaanaan si fiican bay u garanayaan xariifiin bay ku yihin laakiin aakhare iyo arrimaheeda waa moog yihiin bu alla yidhi subxana wa tacaala waa dhaqanka gaalada lagu yaqaana ilahay galadusa gaaladu saa ku idi adduunka waa yaqaanaan technolojiyadiisa see loo hormariyaa ikhtiraacaad cusub yacni waxa weeye noloshiisa iyo iyo see loo raaxaystaa iyo adduunyada way garanayaan si fiican bay u yaqaanaan amaa aakhare arrimaheeda waa moog yihiin bu rabbi yidhi subxana wa tacala soo nasiib xumo ma aha inaad bulshada muslimkaa ka dhex hesho in badan oo ka mid a waa brofessor baa lagu leeyahay brofessor fi dibi waa brofessor fi lhandasa waa brofessor fi taarikh brofessor yani fi lfalsafa haddana maca dalika laa ilaha ila allah macnaheeda haddaad weydiiso laa yastaiic yuxsin ma hagaajin karo walaalayaal soo nasiib xumo ma yaclamuuna ظaahira min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun way yaqaanaan muuqaalka adduunyada iyo ziinadeeda iyo quruxdeeda laakiin aakhare ma yaqaanaan bu rabbi yihi subxana wa tacala waa moog yihiin inaynu tilmaantaa yeelanaayo waa nasiib xumo rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi ina allaha yubgidu kula caalimin biddunyaa jaahilin bilaakhira allah subxaana wa tacaala wuxuu necab yahay ruux kastoo adduunyadiisana aqoon u leh aakharana aan jaahil ka ah ilahay waa necab yahay addoonka noocaas oo kale aakharana waa ma yaqaano jid loo maro ma yaqaano sunno nebi ma yaqaano bidca ma yaqaano shirki ma yaqaano tawxiid ma yaqaano jid janno loo maro ma garanayo jid cadaab u geynayo ma garanayo aakharo waa moog yahay laakiin adduunka xariif buu ku yahay kaa ilaahay waa nacab yahay buu nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalam aleyh ma jecla il addoon noocaas oo kale rabbi ma doonayo subxana wa tacala addoon noocaas oo kale walaalayaal marka asaaska koobaad ee ruuxa muslimkaa waajibka ku noqonayo ad moodaa maanta inaynu iska fududaysanay waa barashada diinta wey waa barashada diinta laakiin aad bay inoola fududaatay runtii waad arkaysaa ruux tukanaya inaad aragto waa laga yaaba sakadii waa la bixinahayaa yacni waxa weeyaan maaragtay waad arkaysaa qaar soo xajinahaya laakiin barashadii diinta iyo in la dhagaystooo la bartaayo waxaad moodaa inay noqotay shay aada u fudud waana waajibka shay walba asaaska u ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maal maalmaha ka mid a isagoo saxaabadiisa la fadhiya ayaa waxaa soo galay nin baa soo galay ninkii meel halkaasoo kale a buu intuu salaad ku galay buu tukaday salaaddii markuu dhammaystay buu nabiga u yimi sal lla alay wasalam markaasuu salaamay assalaamu calayka ya rasuul allah nabigu salaantii buu ka qaaday sal lla alay wasalam salaantii markuu ka qaaday kadibna wuxuu ku yidhi irjic fasalli fainaka lam tusalli buu nabigu ku yihi sal lla alay wasalam kac noqo salaadii dib u tukoo ku noqo waxba maadan tukanin waa laabtay salaadii buu dib ugu noqday wuu soo tukaday wuu soo noqday haddana nebigii buu salaamay sal alay wasalam nebigu salaantii buu ka qaaday mar labaad buu ku yidhi waxba maadan tukanina salaada ku noqo salaadii buu ku noqday mar saddexaad salaaddii markuu dhammaystay buu nebiga u yimi sal alay wasalam markaasuu salaamay nabigu salaantiibuu ka qaaday mar saddexaad buu ku yidhi waxba maadan tukanina kac salaada ku noqo cajiib waa nin waktigii nebiga jooga saxaabadii ka mida shaki ma laha inuu foorarsaday inuu wejiga dhulka dhigay inuu wax akriyey shaki ma leh xagay salaadiisu iska qaban la-da saddex goor baa lagu celiyay maadan tukanin baa la yidhi waxba ya markaasuu yidhi rasuul allow intaasaaba iga tabar aniga salaadba inta saasaan u aqaanaaye wixii iga khaldan ii sax oo i bar markaasuu nebigu sal alay wasalam salaaddii u bilaabay salaada markaad isu taagto saa dheh oo saa dheh oo sidaa u rukuuc oo ku xasil oo saa u sujuud salaaddii buu nebigu baray salawatu rabbi waslamu caleyh waxaan ka soo wadaa xadiidka haddii ay la keeni karo oo wax ijtihaad lagu keeni karo ay tahay cibaadaadka ilaahay loogu dhowaanayahay ninkaas saxaabigaa baa ku keeni laha shaki ma laha inuu waktigii nebigana waa joogaa ardadii nebigana waa ka mid laakiin waxbaa ka khaldanaa maanta in badan oo dadka ka mid oo tukanahaya waxaan u malaynayaa haddii salaadooda loo bandhigi lahaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh jawaabtu inay noqon lahay war salaada ku noqdo maydaan tukanin war salaada ku noqdo maydaan tukanin bal rasuulkeenna waxaa ka sugan sal lla alay wasalam inuu sheegay waxaa jira buu nabi uri sal lla alay waslam xadiidku saxiix saxiixu tarkiibku ku yaalla wuxuu nebigu yihi sal lla alay wasalam nin waxaa jira ruux waxaa jira lixdan sano tukanayay oo hana salaada ilahay ka aqbalin subxana wa tacala ilahay baan igu dhaaray bal u fiirsada lixdan sano ayuu tukanayay hal salaadana oo qumana ilahay lama hortegin subxana wa tacala limaada jawaabtu qur-aankay ku taallaa inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin allah wuxuu wax ka aqbalaa kuwa muttaqiinta xadiidka nebigu wuxuu lehy sal ly wasalam ninkaa lixdanka sano tukanayay mar rukuucdaa ka khaldanayd marna sujuuddaa ka khaldanayd marba waxbaa ka khaldan mar akrintaa ka khaldan rukuucdii baa ka khaldan sujuuddii baa ka khaldan waxaa laga yaabaa adoo isla quman oo le wallaahi salaadaadu yacni waa heer sare haddana markii loo fiirsada inay wax kaa khaldayo hal tusaalaan idin siinaya oo aada u fudud fahmi kartaan tusaalahaasi waxa weeye markaad sujuudaysaan imise xubnood baa lagu sujuudaa ya toddoba xubnood baa lagu sujuudaa soo ma waa labada low faraha labada lugood iyo labada gacmood iyo weji weji xaggee la dhaha sankaa laga bilaaba dad badanoo waxaad arkaysaa halkaa basa ku sujuuda cimrigiisa sanka dhulka ma dhigin ya xadiiska nebiga ka suganna wuxuu yahay ninkii aan sanka dhulka dhigin sujuud ma le soo ma waxaa laga yaabaa inaad lixdan sano tukanaysood isla qumanayd lixdankaana uusan sankaagu dhulka gaadhin waxaan u malaynaya markii hore waad la yaabteen lixdan sano nin tukanayo on laga aqbalin soo maydaan la yaabin laakiin markii hoos loo galo oo tusaale loo keeno way caddaanaysa nin isla qumanaa oon waxba baranin oon weydiinin oon culimo la fadhiisanin oon saxanin oo laakiin iska watay ayaa ilaahay u tegi doona maalinta qiyaamada lixdan sanuu tukanaya hal salaadana sax uma aha ma tacab khasaaray ninkaasi mise ma tacab khasaaray ilahay baan idinku dhaariyey waa tacab khasaaray soo ma walaalayaa saas daraaddeed waajibka koobaad ee asaasiga waxa weeyaan diinta ilahay barta subxana wa tacaala diinta ilahay barto wakti siiya oo ilaahay baan idinku dhaariyey afar iyo labaatanka saac ee ilaahay bixiyey ilaahay baa bixiyey afar iyo labaatankaa saac walow nuso saacba ha noqdee maalinkiiba wax bixiya waxaa kaloo dhan carruurtiina iyo reerkiina iyo shaqadiina iyo la lagatama laakiin nuso saac keena nuso saac kaalaya arrintii idinku muhiimsanayd kaalaya barta qodobka koobaad marka walalayaal qodobkaagu qodobka labaad iyo waajibka labaad ee ninka muslimka looga baahan yahay wuxuu yahay ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala haddii aada baratood ogaato dhaqan geli dhaqan ahaan u qaado rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku eedeeyey laba tusaaloo aada u xunxun buu u sameeyey dadka intay wax bartaan haddana wixii ay barteen aan dhaqan gelinayn oo intay maqlaan uu dhegta kale uu ka baxayo dadka ilaahay subxaana wa tacaala laba tusaaloo aada u caja badan buu qur-aanka u sameeyey tusaalaha koobaad fii suurati alacraaf buu ilahay ku sameeyey subxana wa tacala watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waاtabaca hawaa famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatrukuu yalhad nin baa ilaahay aayaadkiisa siiyey diintii buu fahansiiyey iimaan buu siiyey islaannimuu siiyey wuu ka dhex siibtay isagoo garanaya buu dhaqankii ka tegay maxaa la ysugu daray shaydaan baa raacay shaydaan baa dabagalay oo saaxiib u noqday oo lamaane u noqday waa mid talabaadi waxa weeye rabbi wuxuu idhi subxaana wa tacaala haddaan doonno aayadahan kor ugu qaadi lahayn aayadaha sababtood diinta ku dhaqankeedaan kor ugu qaadi lahayn leanna diinta qaadashadeediiyo ku dhaqankeedu waa kor u qaadid adoo dhulka yaallay baa waxaa laga dhigayaa in kor laguu sii qaaday oo kaleeto walow shi'naa la rafacnaahu biha sharaf iyo cizi iyo karaamo yaan u yeeli lahaynoo aayaadka qaadashadooda iyo dhaqankooda la waafajin lahaa markaasaan kor ugu qaadi lahayn bu rabbi subxana wa tacala walaakinahu akhlad ila dhulku isku dhaji dhulkaa laga kari waayey quruxdii adduunyadaa laga kari waayey wixii markuu isku dhajiyey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tusaale uga dhigay famahaluhu kamahali lkalbi sifadiisi iyo xaalkiisu waa ay oo kale buu rabbi subxana wa tacaala waa ay oo kale in taxmil calayhi yalhad haddaad caydhiso wuu hiraan hirayaayo carabku laalaadinaya aw tatrukuu yalhad haddaad iska daysana waa hiraan hirahayo carabkiibuu laalaadinaya ay adigu weligaa maarag haddii la eryeedo oo uu daalana carabkii waa laalaadinaya haddaad faraha ka qaado oo geedkiisa isaga daysa ha iska harsadana carabkiibuu laalaadinaya laba gooraba caliyaduu daadinaya so tusaale aada u liita ma ah ay oo kaleu ilahay ka soo qaaday subxana wa tacala xayawaan khisiis awa xayawaan aada u liito xayawaankaasuu ilaahay ku tusaalayay subxaana wa tacaala ruux intuu wax ogaaday wixii uu ogaaday haddana aan dhaqan gelinin aayadda labaad tusaalaha labaad waa tusaalaha rabbi subxaana wa tacaala uu ku bixiyey fii suurati اljumuca mathalu اladiina xumiluu الtawraa uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaati اllah dadka tawreed loo xambaariyey tawreed dadka loo xambaariyey ee aan qaadanin tawreed baa la siiyey maynan qaadanin oo dhaqan ahaan bay u diideen tusaalahoodii iyo sifadooda rabbi wuxuu yidhi waa sidii dameer oo kale waa sidii dameer oo kale xamaaqada dameerka waxaa tusaale ahaan loogu soo qaataa xagga axmaqnimada iyo ahbalnimada nacasnimadu haaya marka ugu dambaysa la bixinayo waxa la yidhaha waa dameer waa dameero oo kale bu rabbi yihi subxana wa tacala dameerkaasoo kutub culus xambaarsan wax manaafacaad le buu xambaarsan yahay laakiin wixii manaafacaadka lahaa kuma intifaacayo waa ka gaajaysan yahay waana ka qatan yahay adiga aqoontii waad garanaysa shay hebel inuu waajib yahay waad garan shay hebel inuu xaaraam yahayna waad garan laakiin ma qaadanaysid cilmi culus baad shay culus baad xambaarsan tahay laakiin haddana oo lagu intifaaco shay lagu intifaaco manaafacaadle baad xambaarsantahay haddana waad ka qatantahay saas daraaddeed buu rabbi subxana wa tacaala xamaaqadooda iyo nacasnimadooda dameer oo kaleu ilaahay subxana wa tacala ka dhigay marka ilaahay agtiisa yaadan liidanin oo qiimo darra kugu dhicin oo sharaftaadu dhicin rabbigaa subxaana wa tacaala markaad ogaato wixii uu ku faray iyo diintiisa wax ka barato waxaad baratay fuli oo naftaada ku dabaq oo shaygii ilaahay kuu dirayna yeel shaygii ilaahay kaa reebayna ka hag afar arrimood buu nabigeenu sal lla lay waslam ilahay ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu lah ilaahow afartaa arrimood baan magan kaaga ah cilmi aan waxba anfacayn oo aan dhaqan la soconin oo aan la qaadanaynin oo la fulinaynin iyo qalbi aan khushuucaynin oo markii ilaahay la xusuusiyo ayna cabsigelaynin iyo naf aan dhergaynin oo adduunyo un inay sii daba orodo mooyaane aan maqancaynin oon dhergaynin iyo baryo aan la aqbalaynin afartaasaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka cilmi aan intifaac lahayn oon camal lahayn inuu ilaahay kaa fogeeyo moaana ilaahay kuu dhawayn maayo subxana wa tacaala marka wixii aada baratay inaad fuliso waxaad baratay waxaad ku fulinaysaa naftaada mas-uuliyaddu waxay kaa saaran tahay naftaada waajibaadka gudo waajibaadka ilaahay ku saaray waxaa ugu horeeya ee inaad fuliso u baahan salaada tuko salaada tuko oo ku dadaal salaada ruux ka tegay islaamka dheef kuma leh cumar ibn khataab radi allahu canhu hadalkiisii wey laa xada fi lislaami liman taraka salaa islaamka dhexdiisa wax dheefa kuma leh ruux salaada ka tegay nebigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi wuxuu ku sheegay inuu yahay ruux shirki iyo kufri ku dhacay ruuxii salaada ka tegay qur-aankana waa laga fahmayaa maa salakakum fii saqar war naarta saqara maxaa idin geliyey markii la yidhi waxay yidhaahdeen ya lam nakun min almusalliin maanaan tukan jirin waxa ugu horeeyay naar ku galeen waxa weeyaan maanaan tukan jirin saas maalinta qiyaamada markii la yimaado sida xadiiska saxiixa ku sugan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu amrayaa addoommadiisa wuxuu leeyahay ii sujuuda markaasaa ninkii adduunka sujuudi jiray oo dhan baa sujuudaya ruuxii sujuudi aan sujuudi jirin adduunka markuu joogay dhabarkiisii wuxuu noqonayaa laf isku baxsan oo meelay ka laabanta aan lahayn hadduu damco inuu rukuuco oo sujuudo qadaad qadaad buu u dhacayaa maxaa yeelay laftu meelay ka laabanta male looma suurtagelinayo inuu sujuudo ku darmado kuwa sujuuda sababtuna waxa weeye adduunkii markuu caafimaad qabay baa laga waayay ilahay u sujuud subxaana wa tacaala allah u sujuud baa laga kari waayay walaalayaal salaadu waa furaha khayrka oo dhan nabigeenna waxaa ka sugan sal lla alay waslam maalinta qiyaamada marka la tago addoonka waxa ugu horreeya laga xisaabinayo waa salaada haddii salaadii ay hagaagto acmaasha inteeda kale o dhan waa hagaagayaan hadday salaadii xumaato imtixaankeedii uu ku dhaco wax camaloo kale u hagaagaya ma jiro walaa sakaan kuu hagaagayn walaa soom baan kuu hagaagayn walaa xaj baan kuu hagaagayn inta kaleba salaaday raacaya salaadda iska hagaajiya marka salaadda ha la iska tiiriyo salaadda ha la iska tiiriyo wax kale oo ku dhaafaba iyo khalad kalood gashaba salaada haba yaraatee marna ha ka tegi khalad kalood gashaba salaadda marna ha ka tegi salaada ku fara adayga oo isku daya inaad waafajisaan hadyigii nabigeena sal lla lay wasalam oo ay noqoto salaad cilmiyeysan oo sidii nebigu u tukan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh u dhacdo sidaa inaad ka dhigtaan isku daya salaada kadib salaadii hadduu ruuxu hagaajiyo biidn illahi tabaaraka wa tacala sakadii haddaad xoolo leedihiin bixiya kadibna bishii ramadaan soonkeedii kadibna haddaad xoolo leedihiin xajiya oo beytka ilaahay soo siyaarta subxaana wa tacaala beytka ilaahay soo booqda oo haddaad xoolo leedahay dadaji xayla nabigeena sal lla lay waslam wuxuu yihi tacajaluu ila alxaj xajka u degdega buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh wax kastaa imaan kara cudur baa kugu dhici kara xoolihii baad waayi kartaa caydh baad noqon kartaa jaaniska intaad haysato xajka ilaahay u degdego beytka u degdega buu nabigu yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka ninkii aan xajiyine awood lahow waa inaad soo xajido cumar ibn khataab radi allahu canhu baa waxaa ka mid ah hadalladiisii qiimaha badnay wuxuu yidhi waxaan damcay magaalooyinka iyo yacni gobollada inaan rag u kala diro oo nin kasta oo awood leh xajkiina aan tegin in jizye ay dusha ka saaraan jizyadu waa xoolaha gaalada laga qaado oo maxaa looga qaadayaa maa hum bimuslimiina maa hum bimuslimiin muslimiin ma aha muslimiin ma aha maxaa yeelay waad awoodi kartaa rabbigaa subxaanahu watacaala meeshii tag uu ku yidhi oo soo siyaaro ku yidhina maadan siyaarna waadna kari kartaa halis waya xaalkaagu marka saas daraaddeed walayaal waajibaadkaas waa arrimaha asaasiga ah ee reex ruuxa noloshiisa adduunyo iyo nolosha aakharaba asaas u ah markii laga gudbo ruuxa muslimkaa waajibaadka saaran waxaa ka mid a ninka muslimka ah oo xil ka saaran yahay waa dadka la xidhiidha oo ah masalan ay ugu horeeyaan reerkaagu caruurtaada xaaskaaga ubadkaaga dadka gurigaaga ku nooleed mas-uulka ka tahay taasina waa hawl iyo xil adiga ku saaran way adaana ilahay kaala xisaabtamaya subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatu khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun war dadka iimaanka leh ee ilaahay yaqaanow naftiinna iyo ehelkiinna waxaad ka ilaalisaan naar naartaasoo shidaalkeedu uu yahay dad iyo dhagaxyaan shidaal kale ma leh xaaskaaga waa inaad ka ilaaliso inaysan naarta shidaal u noqonin ilmahaaga waa inaad ka ilaaliso inaysan naarta shidaal u noqonin mustaqbalkooda adduunyo intaad ka fikirayso ka badan waa inaad ka fikirto mustaqbalkooda aakharo innaga waxaa inagu qufilan oo maskaxdeenna ku jirta reerkii guri u hel ay degaan gaadiid ay fuulaan hanti ay meel dhigtaan waxbarasho maadiya jaamacado iyo ha ka baxeen mustaqbalkooda hays anfaceen haddii aad ka dhimato ama nooshahay adiga ha ku anfaceenoo wax ku tareen laakiin jadwalkaaga ma ku jirtaa dadkan iyayna cadaab gelin yayayna naar gelin jadwalkaaga ma ku jirtaa mustaqbal weyn oo muhima arrintii ugu muhiimsanayd mustaqbalkooda baad dayacday markaasaad waxaad macno lahayn baad ka hadlaysa waxaan macno lahayn baad ku mashquulsanta tii ugu weynaydna waa dayacday soo ma jeclidin walaalayaal xaaskiinna iyo ilmihiinna inaad jannada wada gashaan ya ood isku weheshataan ilaahay naxariisi subxaana watacaala meeshuu diyaariyey ruuxuu wuxuu ka jecel yahay ma jiro ehelkiisa iyo carruurtiisa inay jannada wada galaan wa ficlan ruuxii ka shaqeeya oo ilaahay subxaana wa tacaala la garab qabtaay way isugu tegayaan waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaan alxaqna bihim duriyatahum baa la yidhi subxana wa tacaala waalidka iyo ilmihiisa jannadaa laysugu geyni ninka iyo xaaskiisana jannaday isku qabayaanoo xaasiya nin isugu noqonayaan laakiin waa goorma waa goortay labadooduba iimaan ku dhintaan oo islaamnimo ku dhintaan waa goortii laba markay adduunka joogeen ninku xilkiisa u gutay walaalayaal marka ragga mas-uuliyadda saaran iyo xilka saarani waxaa ka mida meelaha xilku inaga saaran yahay caruurteenna iyo xaasaskeenna inaga xil inaga saaran yahay ayadaa khaldantay lagaa yeeli maayo ayadaa tagtay lagaa yeeli maayo adiga ama toosi ama ka tag ama toosi ama ka tag laakiin waxa way waa iska qalloocsanaanaysaa oo qallooceedaasaan ku wadanaya maya waa inaad wax saxdo adigaa ilahay mas-uuliyadda ku saaray subxana wa tacala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bihi bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu ragga ayaga ayaa u taagni badan oo toosin badan dumarka laba arrimoodba waxa ilaahay ku fadilay oo dheeraadoo siiyo dumarka laga siiyey oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a deganaanshaha waxaa ka mid a caqliga waxaa ka mid a sabirka waxyaalo fara badan oo ilaahay ku fadilay subxana wa tacala wa bimaa anfaquu iyo nafaqada ay bixinayaan biilkii ay bixinayaan marka adiga ayaa waxaa tahay qawaamka loogu talagalay inaad toosiso qallooca jira haddaadan toosin karaynin ha ku janno waayin hadday kugu adkaato toosintii ha ku janno waayin maxaa yele nabigeenu wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh halaathun laa yadkhuluuna aljanna buu nabi uri sal ly slam saddex jannada ma galaan saddex jannada ma galaan saddexda saddexda wey almannaan waaldayuuth waalcaaq buu nabi uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ninka sadaqaduu la baxo dadka ku galladaysta oo sheeg sheega kaasi jannada ma gala buu nabi uri salawatu rabbi waslamu calayh ka labaadeen jannada gelin waa caaqa waalidkii caaqa ku ah midka saddexaadna waa dayuuthka dayuuthka nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam waa ninka reerkiisa iyo ehelkiisa xumaanta raalliga uga ah adiga laftaaday ku galaafanaysa macnaheedu ma aha iyadaa khaldantay ee adiga ku dhowranaya ee sidaa ku fiirsanaya laftaadaa janno ku waayi doona oo cadaab ku geli doona maxaa yeele ilaahay mas-uuliyad buu ku saaray subxana wa tacala mas-uuliyaddii haddaadan ka bixi karaynin waa inaad farxa ka qaadto oo midaad mas-uuliyaddeeda qaadi karta raadiso nin baa nebiga u yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yihi rasuul allow ina imra'atii laa taruddu yadda laamisin buuhi haweenaydaydu xaaskaygu nin gacan usoo taagay gacantiisa iskama ficlisaba yacba ma dhahdaba macnaheedu waxa weeyaan waa hebed hebed ma taqaanaan xoolaha waxaa jira neef neef walba iska nuugo neefka u yimaadaba aanba haba aanba lahaynba maaratay waxba aan diidinba yacni xaaskaygu nin gacan usoo taagay iskama ficlisa buui xadiidka abu daawuud ku yaalla markaasaa nebigu wuxuu ku yuhi sal lla alay wasalam talliqhaa fur buu nebi yuhi sal lla alay wasalam naag aan gacanba iska celinay naag kuu noqon maysa iska fur buui markaasuu yihi rasuul allow waxaan ka cabsanayaa inay naftu iga raacdo aada baan u jeclahayoo haddaan furo inaan ka maarmuyaan ka cabsanoo naftaydu raacdo markaasuu nebigu ku yuhi sal lla alay slam dee iska qab marka wax kaloo lagula taliya ma jire iska qab iska haysa marka macnaheedu taladii hore nebigu siiyey waxay ahayd nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaam ma dhihin yacni taabashada la taabanayo raggu taa taabanayo waa dembi iyadoo ay la timi adigana dhankaaga ka intifaacso lama dhihin lama dhihin abadan ee waxaa la yidhi adigaa ilaahay xilka ku saaraye ama toosi ama haddii kaleeto faraha ka qaad mas-uuliyadda markaa dumarkaaga iyo xaaskaagu aduu ku saaran yahay ilmahaagana aduu ku saaran yahay xilkoodu aduu ku saaran yahay raggii loogu talagalay inay wax toosiyaan oy dumarka toosiyaan oy carruurta toosiyaan oy meel wanaagsan ay uga xeradayaan haddayba iyaga laftoodiiba ay badweyn ku dhex ridahayaan xaggee baa wax laga raadin walaalaya ya badweyn iyo meel baasba haddaynu inagii sahaminayno oo ilmihii iyo carruurtii aynu ku daadinayno waxaa la yidhaahdaa ida kana rabu lbeyti bidafi daaribun fashiimatu ahlu lbeyti kulluhum raaqisun haddii odaygii guriguba uu isagu garaacayo baashii ahayd yani kamanka garaacayo odaygii baa garaacayo caruurtii iyo dumarkii maxaad ka sugaysaan soo inay macnaha waxa wey dhaanis ciyaaraan oo raqsiyaan ma odaygii baa tumahayaba odaygu hadduu tumayo inta kalena waa isluxhayaan waa qas somal meesha reerkii odaygiisii haddii uu macnaha waxa weeyaan uu isagii xumaan u hor qaaday hadda intii kalena waxa weeye meeshii uu geeyey waa inay kasii daraan un wixii uu filhayo wax ka daran inay timaado qasab wa saas daraaddeed walaalayaal xilka ina saarane ilaahay ina saaray subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah oo maalinta qiyaamada laynagala xisaabtami doono caruurteenna iyo guryaheenna inagaa mas-uulka ah hagaajintooda inagaa mas-uulka ah toosintooda inagaa mas-uulka ah xadiidkii rasuulkeena sal alay wasalam waa kaa nabigu le sal ly wasalam ninku wuxuu mas-uul ka yahay ehelkiisa caruurtiisuu mas-uul ka yahay bu rasulku ui salawatu rabbi waana la weydiin doonaa maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada waa lagu warsan doonaa marka taxadar oo dadaal oo walaalayaalow inta aynu luqmatul cayshka ka fikirayno maxay cuni doonaan maxay xidhan doonaan xaggay degi doonaan intaan ka fikirayno aynu ka fikirno marka ugu horeeya talow cadaab ma ka badbaadi doonaa seebay kaga badbaadi karaan asbaabteebay ku baxsan karaan waa in iimaan iyo islaamnimo iyo diin iyo akhyaarnimo iyo inaan ilmaheenna kula dadaaliyo macnaa wa waxaa ka dhalanaysa oo taa ka laasimaysa bulsho wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan iyo meel wanaagsan inaad ilmahaaga iyo reerkaaga usii qaado waa laazim ood u xiro bedasho oo meeshii aada uga cabsato diintooda iyo akhlaaqdooda inaad ka bedasho waana mida rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ina amrayo qur-aankuna in badan kusoo celceliyey sababtana waxa weeyaan yacni dumarka iyo caruurtu khaasatan waxay u jilicsan yihiin oo u dabacsan yihiin inay qaataan dhaqamada bulshooyinka ay dhex yimaadeen intuu raggu u dabacsan yahay in ka badan bay u dabacsan yihiin caruurtu haba kasii daba haba usii daraadeenba saas daraaddeed mas-uuliyad iyo xil baa walaalayaal inaga saaran waajib baa inaga saaran inaynu ka dadaallo wey waxaad qaban karta waa inaadan hakranin wanaagga xaggiisa inaad reerka u jiida mooyaane ha ku talinin in reerkii uu xumaado oo uu fasaado haddii kale ilahay baa ku ciqaabaya subxana wa tacala allah baa ku ciqaabayo meeluu kaasoo geli doonana garan maysa macsiyo aad gashay iyo dembi aad gashay ayaa waxaa wuxuu keeni karaa inuu reerkaagu burburo oo xaaskii lagugu diro oy ilmihii kaa caasi garoobaan oo gaaladaa ku darmadaan limaada lianna adaa khalad ka galay maa asaabakum min musiibatin fabima kasabad aydiikum waxa idinku dhacay idinka baa shaqaysa ma ilaahay baa idin dulmiyey idinla ta allah miyuuna dulmiyey si guud bulsho ahaan masaa'ibta guud ee ku dhacaysa adduunka waa wax la shaqaysta wey si khaasa adiga waxa kuugu dhacayana waa musiibo aada adigu shaqaysatay ood gacmahaaga ku shaqaysatay selafku waxay dhihi jireen aimada selafku wuxuu dhihi jiray ninku anigu markaan khalad galo on gaf galo in ilaahay gaf ka galo markaba waxaan ka gartaa buu dhihi jiray caruurtayda wuxuu dhihi jiray xaaskayga iyo faraskaygaan ka dareemaa buu dhihi jiray markaan khaldamoon ilaahay gaf ka galo markaba waxaa layga tusaa buu dhihi jiray xaaskayga iyo faraskayga faraskiina waa diidaya waa boodahaya haweentiina waaba diidaysaaba waa dagaalamaysaa waa caasigaroobaysaa maxaa odayaasha boorsada banaanka loogu dhigay ya maxaa laydiin caydhiyo odayaasha loo caydhiyo iyo ragga loo caydhiyo ma isweydiiseen idinkaa sabab u ah ya mid baa wuxuu ku leeyahay meeshaan keenayo markaan meesha keenayba nin kaleba guursato oo jeclaatay adaa sabab u ah mid baa wuxuu ku leeyahay ilmihii luma oo sheekhow waxba ma hayo tabac ma hayo waxaan soo tabcay o dhan tage adaa sabab u ah ya limaadaa aan nafteenna u eedayn la'nahay sideennaba rabbi subxaana wa tacaala dagaalkii uxud markii ay dhacday dhacdadaad garanaysaan oo saxaabada toddobaatanka laga dilay oo musiibadii ay dhacday ayay saxaabadu waxay yidhahdeen aaway ilaahay subxana wa tacala libtii iyo guushii uu noo ballan qaaday waxaa lagu yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum u fiirsa qur-aanka qul huwa min cindi anfusikum naftiinna agteedii waxaanu ka yimid khaladka idinkaa galay allah baad caasiseen rabbi baad gef ka gasheen gefkii aada gasheen cuquubadii ka dhalatay wey waxa idin haysa xalku muxuu noqon karaa xalku wuxuu noqon karaa tawbad rasmiya la imaada tawbad rasmi ood ilaahay usoo noqoto oo ay la socoto waxaad khaladay inaad saxdo ila aladiina taabuu wa aslaxuu wixii aad tawbadda shardi waxaa u ah waxaad khaladay inaad saxdo markaasaa ilahay tawbadaada yeelaya subxana wa tacala wixii kaa halaabayna lagu hagaajinaya marka walaalayaal arrintaasi waa arrinta kaleeto ee waajibku inaga saaranya arrinta saddexaad ee waajibku inaga saaranya waxay tahay ama afraad waa diinteenna diinteenna xil baa inaga saaran oo waajibaadka ina saaran bay ka mid tahay inaan diinta ilaahay inoo soo dejiyey mabda'an rumaysanna u shaqayno nin walbana waxa karaankiisa iyo awooddiisa inuu ugu shaqeeyo oon ilaahay shaqaalo u noqono subxana wa tacaala wax shaqaalo noo noqdaa badane laakiin shaqaalanimo waxaa ugu qiimo badan inaad ilahay shaqaalo u noqoto subxana wa tacala shardi ma aha ruuxa ilaahay shaqaalo u noqonaya inuu cilmi iyo aqoon badan leeyahay allah waxaad ugu shaqayn kartaa oday haddaad tahay garaadle oo nolosha yacni khibrad iyo waaye aragnimo u leh waayo aragnimada aada nolosha u leedahay ilaahay diintiisa ugu shaqe mutacallim baa tahay aqoonta maadigaa wax ka bartay dhakhtar baa tahay injineer baa tahay dhakhtarnimadaa iyo injineernimadaasaaad ilaahay ugu shaqayn kartaa diintiisa mutacallim waxaa tahay saxafi ah oo cilmiga saxaafada iyo midiyaha iyo waxanaad aada u garan kaa laftiisaad ugu adeegi kartaa ilahay diintiisa subxana wa tacaala kaa laftiisaad ugu adeegi kartaa waxaa tahay nin dhaqaalo haystoo taajira nin dhaqaalo haystoo taajira tahay dhaqaalahaad haysataad ilahay diintiisa ugu shaqayn kartaa subxana wa tacala bal dhaqaaluhu waa cunsurka ugu asaasisan wey marka diinta shaqadeeda la yidhahdo haddaad qur-aanka fiirisaan rabbi subxaana wa tacaala markuu nafta iyo maalka ka hadlayo hal meel marka laga reebo qur-aanka intiisa kaloo dhan xoolaha ka horeeya nafta waxaa uun la odhanayaa biamwaalikum wa anfusikum biamwaalikum wa anfusikum qur-aanku waa saas maalkaa ka horeeya iyo xoolaha nafta ka horeeya hal aayad abuu rabbi subxaana wa tacaala nafta hormariyey waa aayadda ku jirta fii suurati tawba ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum halkaa aayad baa nafta hormarisay oo xooluhu dib laga sheegay laakiin inta kale oo dhan xoolaha horeeya xoolaha horeeya wa waad garan kartaan maanta dagaalka masalan hadda muslimiinta lagula jiro ama diinteenna lagula jiro gaaladu xubinada ugu muhiimsanay dagaalkay nagaga qaadaysa taargetka ka dhiganayaan waa dhaqaalaha inaan la soo kicin baa la rabaa hay-adihii muslimiinta wax tarayey yacni waxa weeye dadkii dhaqaalaha haystay wadaadkaa iska ingeganee iska hadlahayee meelaha wax ka sheeg sheega muhimmad weyn ba ayaga lama leh laakiin muhimmad weyn waxaa laleh ninka taajirka ee xoolaha haysta ee diinta wax taraya maraakista dhisaya ducaadda macnaha waxa weye ilahay diintiisa u shaqeeya wax taraya diinta ilaahay subxaana wa tacaala ninkaa wax u tarayaa gaaladu aada ay u rabtaa laakiin wadaadkan iska ingegan een waxba haysan inay qaylqaylyahayaa hadday taajirka ka reebaan way ogyihiin inuusan wax badan qaban karin meel cidlaa inuu kusoo dhacay marka kii taajira xoolo hawstow xoolahaaga ku shaqee oo ha noqoto nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalintii loo baxayey dagaalkii tabuuk markii loo baxayey waa dagaalkaad garanaysaan fii suurati tawba ilahay kaga warramay subxana wa tacala dagaalkii ugu cajabadnaaw uguna dhib madnaayo nebi maxamed galay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa dagaalka tabuuk toddoba boqol oo kilomitir bay nebi maxamed iyo saxaabadiisu logeeyeen oo ayna jirin haba yaraatee baabuur iyo gaadiid iyo rafaad iyo qorac iyo kulayl meeshaa markay tageen nebigu markuu magaalada madiine ka baxayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xoolo la-aan baa jirta dhaqaale lama haysanin nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam man yujahizu jaysha alcusra falahu ljanna ciidanka cusro la baxay ee tabuu ku duulay ninkii dhaqaalihiisa bixiya jannaduu yeelan buu nebigu yuri sal lla alay wasalam waryaa ka ganacsanaya tujaartii arrintaa ka ganacsanaya cuhmaan baa isi soo taga wuxu uhi nebi aniga igu halleeb aniga hala ii daaya hawshaa layla wadaagi maayo wixii gaadiid lagu duulay dhaqaalo lagu baxay ciidankaasi isticmaalay hal nin baa bixiyey soo maarta mid baa ka horraysa oo nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ceelka ruuma la yidhahda nebigu markuu magaalada madiine yimi sal alla lay wasalam muslimiintu ceel la-aan bay ahaayeen magaalada ceel muhima ku yaallo istraatiijiya nin yahuudiya lahaa oo la dhihi jiray bi'ru ruuma nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam war ceelkaa ruuma yaa noo gado oo muslimiinta u gada oo janno yeesha cuhmaan baa yidhi anigaa gadaya nebi allow kharashkiisii buu bixiyey nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam ina cafaan waa cuhmaan maanta kadib wuxuu sameeyo jannadu garantii bay u tahay buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh ya jannadiisu waa meel ool dhaqaalahani waa shayga ugu muhiimsanee diintu kusoo meel martay buu ahaa sidaas daraaddeed ninka dhaqaalaha le waa inuu u shaqeeyo diinta ilahi subxana wa tacala oo uu ugu shaqeeyo dhaqaalihiisa ugu shaqeey laakiin ummad iska fadhidaayay ilaahay subxaana wa tacala inooguma talagelin wuxuu inoogu talagalay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummadta ugu khayr badan oo ummadaha iyo dadka loo bixiyey waa laydin bixiyey waa laydin diray ma fadhidaan ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah waa in ummaddaa la helo oo bulshada muslimkaa laga dhex helo dad taagan oo bulshada yacni waxa weeyaan hawaajibkaa isagaee diinigaa u taagan in la helo maanta dawlad ma lihin dawlad hawshaa qabata ma lihin hay-aadkii yaryaraaya shaqaynaya wa kuwaasoo waa lagu fadhiistay yacni maanta waxaa soo hadhay nin walba inuu dareensanaado inay diinta ilaahay u baahan tahay subxana wa tacaala ninkii sheekhahoo aqoon lahoo diinta yaqaana fidinteeda waa inuu ku deeqo wakhtigiisa waa inuu ku bixiyo waa inuu danihiisii khaaskaha iyo ganacsigiisii uga tago diinta ilahay fidinteeda subxana wa tacaala haddii aan taa la helin walaalayaal shaki ma laha inaan dhulka laga kacaynin ilahayna ina halaagi subxana wa tacala halaag baa inagu habsanaya haddaanaan diinta ila u shaqaynin subxana wa tacala waa ka nabigeenu sal la lay waslam ku tusaaleeyey mahalu alqaa'imi fii xuduudi illahi waalwaaqici fiiha dadka ilaahay xuduuddiisa tilaabaya dadka ku dhacaya gafafka iyo khaladaadka iyo dadka taagan ee xuduudda ilaahay aan gudbaynin tusaalahoodu wuxuu la mid yahay sidii dad doon wada kiraystay oo kaleeto doontaasi waxay ka dhaxays laba dabaq wey waa la qori tuurtay qolana dabiqii hoosaa usoo baxay qolana dabaqii koraa usoo baxay doontii waa shiraac furatay badday gashay badda kala barhkeeda markay marayso ayay qoladii hoose waxay u baahdeen biyo markaasaa waxay ku tashadeen waxay ku tashadeen ilan biyo hadday u baahdaan meel u duleesho ma leh waa inay kor tagaan oo qolada kore ay dabaqooda tagaan oo meeshaa biyihii ka soo darsadaan intay fadhiisteenba waxay ku tashadeen war inaguna yaynaan isdhibin dadka inaga koreeyana yaynaan dhibin meeshan inugu aadan aynu ka duleeshanno doonta halkan inugu aadan ee agteenna biyihii ayran ka soo dhuran nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam qolada koree dabaqa kore saaran markay ka war helaan inay qoladani doonta duleelinayso hadday shib iskaga yidhaahdaan oy dhahaan yeelkadooda yeelkadooda iyagaa doontu la gelaysaa ayagaa halaagsami maxaa idinka galay faraha ka qaada hadday dhahaan nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam doontii way duleeshami doon duleeshantayna biyaha soo geli hadday biyihii soo galana doontii badday gelaysa qoladii kore ma badbaadeen ya mise waa halaagsameen waa halaagsameen haddiise qolada kore markay ka war helaan ay gacmaha qabtaan oo yidhaahdaan war inkaaru idinku dhacday hana halaagina gacmaha ka qabtaan wuxuu nebigu yuhi sal lla alay waslam najow wa najow jamiican kulligood waa wada badbaadaya kuwii farsamada xun ku kacahayeyna way qabteen ayagiina waa badbaadayaan buu nabigeenu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh doontaan wada saarannahay ma taqaanaan marka doonta inaga dhexaysa ma taqaanaan doontaan wada saarannahay waa nolosha waa magaalooyinka waa ganacsiga waa nabadgelyada waa caafimaadka waa dawladda nolosha inaga dhaxaysee sideedaba mushtaraga masaalixdaa inaga dhaxaysaa waxay tahay doontaan wada saarannahay doontaa kuwa duleelinayana yaa weeye waa dadka ilaahay caasinaya subxaana wa tacaala ee dembiyada gelaya dadkaa weeye dadka doonta faaska u haysta ee doonta inay la duleeliyaan doonaya dadka la doonaya inay ka qabtaanna waa inaga haddaan san idhaahno yeelkadooda ninkii caasinaya ha caasiyo ninkii gaaloobaya ha ridoobo ha midii isqaawinaysa ha isqaawiso kii kufrinaya ha kufriyo adigiyo naftaada badbaadi badbaadi maysa oo soo sida hadda inugu dhacday ma hadda qaxan inugu dhacayo mushkiladan inugu dhacday kulligan miyaan ka wada qayb qaadanay ya kulligan miyaan ka qayb qaadanay maya qaar baa sameeyey inaguna waan u aamusnay sooma ya ayib doontii markay badda gashayna hadda mid carariya mid fiigiyo mid fakadaynu noqonay sooma iyo mid gala oo ku dhinta rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allaha shadiid lciqaab war iska jira buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala fitno markay timaado aan gooni ku noqon doonin kuwii dembiga galay kulligiin idin wada asiibi doonto jaraasiimta iyo jeermiska bulshada dhuuxeeda gelaya ee doonaya jismigeeda iyo dhismaheeda inuu dumiyo jeermiskaas waa in lala dagaalamo hadday dhici weyda jeermiska in lala dagaalamo kulligan waa dhammaanayna meeshanaa la yimid haddii meeshan la yimid walaalayaal dhulkii iyo waddankii iyo meeshaynu ka nimidna xil baa inaga saaran bulshada halkan usoo qaxdayna xil baa inaga saaran bulshadan soo qaxday iyo carruurtan soo luntay iyo dumarkan soo lumay iyo dadkan hallaabay iyo xil ina saaran weeye sidii loo soo qaban lahaa waajib idin saaran weeye saad usoo qaban lahaydeen diinta ilaahay subxaana wa tacaala marka walaalayaal in loo shaqeeyo oo khayrka laysu dardaarmo oon loo kala hadhin oo aynu iska dayno ictiqaadkan faasidka oo ah diinta dad baa mas-uulka ah haddaynu soomaali nahay dhibaatooyinkeena haysta waxaa ka mid ah diinta carab baa mas-uulka ah diinta carab baan ku qabsana cajaa'ib waay waxaad arkaysaa goobjoog baan u ah nin taajir ah oo milyaneer ah milyaneer ah laba wiil oo yaryar baa waxay ugu jiraan dugsi waa soomaali laba wiil oo yaryar baa dugsi udhigta labadii wiiloo yaryaraaba macallimiintii ku yidhahdeen masaaxiib kitaabo qur-aana keensada barrito kitaabka qur-aanka wuxuu joogaa wax ka yar yacni waxa weeye shan dollar isaguna waa milyaneer labadii wiil buu gacanta hayaa wuxuu wareegahayaa xafiiskii xaramayn aawey buu leeyahy xafiiskii xaramayn iyo ibraahimiya xagee bay ku yaallaan oo maxaad rabtaa misxaf baan ka rabaa kitaab qur-aan ah inay wiilasha ii siiyaan waa saas warkaalaya maraakiista dhisoo masaajida sista maya carabtii aawe hay-adihii carabtu xagay galeen hal nin baa hay-adaha carabta oo dhan ka wada dhaqaalo badan laakiin ma taqaana uma diyaarsana umana tarbiyaysna inuu diintan wax taro saas wey macanaha uma diyaarsana waa in marka aan u diyaar garownoono diyaar u noqono ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala lainagalama xige carabna inagama xigto eshiyaanna inagama xigo xilka iyaga saaran baa ina saarane inaynu isu taagno ilaahay diintiisa inaynu meel marino subxana wa tacala oo culayska maanta saaran iyo hiqalkan saaran sidii looga hortegi lahaa diinta faafinteeda iyo yani fidinteeda waa inaan qayb ka qaadanaba haddii kale walla inaan dulliga ka baxay walla inaynaan dulliga ka baxayn sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu calayh idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa raditum bizarci wa taraktum aljihaada sallata allahu calaykum dullan laa yanzicuhu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum naburi sal lay slam markaad ribada ku dhaqantaan oo aada beeraha falashadooda ku mashquushaan oo lo-da saynteeda qabsataan oo lo dhaqato noqotaan oo xoolaha iska raacataan oo diinta u shaqaynteedii ka tagtaan naftiinna iyo xoolihiinna ugu shaqaysaan ilaahay wuxuu idinku asiibayaa dulli aan laydinka qaadaynin ilaa diintiinna aada u noqotaan nin walba waa kistiisa wey nin walba waa kistaada adiga meel dhigo wax meel dhigo accountiga wax dhigo guri dhiso xageed ka dhisan meeshan haddaad guri ka heli karto meelihii aan laga yimid haddaad guri ka dhisan karto kii guri dhistaayo wuxuu ku fikirayaa beer iibso kii beer iibsada wuxuu leeyahay saddex dumar yani guurso soo maarta tilaaboba tilaabo laakiin jadwalkiisa kuma jirto warheedha diinta ilaahayna xoolahaaga waxbay ku leedahay bal diintan wax uga qabo walaalayaal marka xilkaa aynu isa saarna oo waajib bay inugu tahay inaan diinta ilaahay u shaqayno aan diinta ilahay u shaqayno subxana wa tacala waxaan kusoo ururinaya oon kaga baxayaa kelimadayda waajibaadka ina saaran khulaasadoodu waxa weeyaan kow inaynu ilaahay diintiisa baranno talabaad inaynu dhaqan ahaan u qaadanno oo aynu si buuxda u dhaqangelino ilahay diintiisa subxaana wa tacaala qaybaha dhaqaalahaaga ku saabsan dhaqaalahaaga ku saabsan xaaraan ha ka kasbanina oo shay xaaraama ha ka shaqaysanina diintaa diidan diintaadaa kuu diidan inaad xaaraam kasbato haddaad xaaraam cuntana waxaad ogaanaysaa waxba ilahay ka aqbali maayo sida xadiiska nabigeena kusugan sal lay slam xaaraanta iska jir xalaal shaqayso naftaada inaad bini aadamka baryadiisa ka kaaftoonto waa loo baahanya inaad shaqaysatona waa loo baahanya adduunyadan inaan camirnana waa loo baahanya laakiin haddana jidad baa laynoo jideeyey oo laynoo jeexay inaynu ku raadsanno wixii ku soo gala meel ilaahay raalli ka yahay ku bixiyo u isticmaal xoolahaaga waa inay diinta u taliso gurigaaga waa inay diinta u taliso naftaada waa inay diinta u taliso haddaad siyaasi noqonayso siyaasadaad gelayso waa inay noqoto siyaasi sharciya oo diinta u maamusho haddii aad yacni guddoomiye tahay ama ugaas tahay waxaad ugaaska u tahay ama guddoomiyaha u tahay diinta ku dhaq diintii waa inay meel walba gasho walaalayaal diintii dhaqan u qaadanno eheladeenna iyo caruurteenna iyo qoysaskeenna xilka inaga saaran waa inaan gudanno kama dambaysna diinteenna xilka inaga saaran iyo inaan u shaqayno waa inaynu taana isku isku mashquulino oo jadwalka gelino jadwalka hadda meel kagama jirte inaynu meel uga raadinoon gelinayo waa laga maarmaan hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo sheikha muxaadarada qayimka ee inoo soo jeediyey innagana haynaga yeelo kuwii waxa loo sheegayo ku intifaaca fadakir faina dikraa tanfacu lmu'minuun waanadu waxay anfacdaa wixii iimaan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa wixii laynoo sheegay inaynu noqono kuwii weeleeya ee wax ay wax u tarto ee ku intifaaca marka walaalayaal hadda waxaynu u gudbi doonaa wixii su-aala ee ku soo arooray mawduucan sheikhu uu ka hadlay balse waxay u muuqataa in dadku waxyaabaha sheikhu uu ka hadlay waxyaabo ka duwan inay su-aalahooda ka soo dhigeen su-aalaha ugu badan ee halkan yimi eena hor yaallaana waa su-aalo labiiyo sagaashankii ilaa maanta aynu joogno laga jawaabayay marka waa tii shiku ka hadlayay waa qiildoon maalin walba kuwii la sheegaya unbaa la soo celinaya mawduucuu shuku ka hadlayay haddaan hadda idinku yidhaahdo hal su-aala oo ku jirtaa ma jirto mid walba waxay ka hadlaysaa su-aalo ay culimmadu in badan ka jawaabeen oo dhammaantooda cajalada ku jiraan markaa walaalayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno wixii aynu u baahanna aynu culimmada weydiino wixii laynooga jawaabayna aynu iska dayno qiilraadinta bal waxaan kusoo koobaya hal su-aal oo nin walaalkeeni uu soo qoray su-aashaas oo baaltoolka ka soo qoray su-aashaasi waxay leedahay sheekh waxaan nin baanu isku guursanay waddankan gabadh baa soo qortay ninkii markaan isguursanay gaalada umaanaan sheegin inaan isguursanay kadib carruur baanu isu dhallay carruurtii markaan isu dhallay gaalada ayaa waxaa ka dalbaday lacagta hooyada keligeed u nool lacagtii markii laga ogolaaday aan muddo toban bilooda lacagtii cunayay waxaan ogaaday lacagtaasi inay xaaraan taho aanay bannaanayn waxaana isku dayay inaan masaajidada la xidhiidho oo aan sidii wax isguursaday hadda oo kale aanu isdiiwaan gelino arrintaasna masaajidkii markaan tegay waxaa lay sheegay arrintaasi in la joojiyey oo aanu masaajidkii arrintaas hadda shaqo ku lahayn maxaan sameeyaa ayay leedahay gabadhaasi hadda
bismi illahi raxmaan raxiim waxay ila tahay mushkilo khaas ah mushkilo khaas ah oo qoys haysata ama ruux haysata microfoonka laguma xaliyo microfoonka lagama xaliyo saas daraaddeed masaajidka iyo culimada waddanka joogta ayaan ku wareejinayaa waan jeclaan lahaa gabadha arrinteeda wixii laga qaban karo in laga qabto oo laga xaliyo ruux hadduu towbad keeno ilaahay usoo noqdo subxaana wa tacaala wixii hore maxaad u samaysay lama yidhaahdo lama yidhaahdo maxaa yeelay bini aadamku waa gafaa waana khaldamaa khaasatan haddii cilmi darra u geyso oo jahli u geeyo waa kasii xag jirta nabigeena sal alla alay wasalam wuxuu yidhi nebi aadam iyo nebi muuse ayaa kulmay nebi muusa wuxuu qabsaday nebi aadam wuxuu ku yidhi soo ma tihid ninkii sabab noogu noqday inaan jannada ka soo baxno aadam baa la haystaa aadam wuxuu yidhi muusow wax ilaahay agtiisa ka qornaa intaan lay abuurinba maxaad iigu eedaynaysaa buuhi ood iigu haysataa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam faxaja aadamu muusaa buu nebi yuhi sal lla alay wasalam aadam wuxuu ka garhelay nebi muuse waxa waa wuxuu ka toobad keenay nebi aadam calayhi salaam inaad hadda tidhahdaa adaa jannada iga soo saareen khaladkaagii baanu kaga soo baxnay maya eed male ruux toobad keenoo soo noqday eed male saas daraaddeed khaasatan waxyaalaha dhaqaalaha iyo ku saabsan ruuxu wuxuu jahli u geeyo sidiisaba dembi loogama qoro waa ka nabigeenu uri sal lla alay wasalam ummaddayda wixii khata iyo gaf uu u geeyo aqoon darradaa ka mid ee haba yaraatee waxba laaga qori maayo xataa dembi male faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma salaf waamruhu ilى اllah gabadha marka arrinteeda ama qoyska arrintiisa kollay haddii wax laga qaban karayo haddaan wax laga qaban karinba culimada xoogaalka waa baan u daynayaa inaan arrinta ogeyn ishuu ka ridaabi dhahan soomaalida marka si gooniyaha loo xaliyo wabilahi towfiiq
su-aashani waxay leedahay nin le xaaskaygii ayaa sigaarka ayay cabtaa muddo badan ayaan arrintaa ugu dulqaadanayay waana ka waaniyey balse waxba kumay qaadan waanadeydii waxbana kamay soo qaadin arrintaas shiikow ila tali ayuu leeyahy ninkaasi
taladayda waa uun talada sharcigan ku siinaya rasuulkeena sal alla lay wasalam wuxuu yidhi afar ruux baryadooda lama aqbalo buu nabi sal lla alay wasalam afartaa waxaa ka mid a ni nin qaba haweeney akhlaaq xun oo aan furaynin buu nebi uri sal lla alay slam haweeney akhlaaq xun ninka qaba oo aan furin nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam baryadiisa lama aqbalo sax furitaanku waa dhib badan yahay duruuftan hadda aada ku nooshihiinna waa kasii daran yahay laakiin haddana haweeney sigaar cabtaayey waxay soo wadataa ka badan soo ma lanna sigaarku waa xaaraam qaci way waa xaaraam qaciya haweenay sigaar cabtaayey ilmaheeduna sigaar unbuu cabbi doonaa ma shaki baa ku jira middaas ilmaheeda ay ku dhashana sigaar bay cabbi marka ilaahay subxaana wa tacaala mid ka khayr badan ha kuugu bedelo mid ka khayr badan ilaahay kugu bedelo rasuulkuna sal lla lay waslam wuxuu yidhi man taraka shay-an lilaah cawadahu allahu khayran minhu ninkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu ilahay ugu bedela subxana wa tacala iska waanwaanso oo la hadal oo waani oo wax u sheego laakiin haddaad ka quusato yacni mid ka khayr badan ilahay kugu bedelo subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alطayibaatu liلطayibiin yacni waxa weeye dumarka wan wanaagsan iyo ragga wan wanaagsan way isleeyihiin khabiihaadka xunxunna ragga xunxun bay isleeyihiin shimbirba shimbirkiisu la duulaa ruuxu hadduu hagaagsan yahay naag xun naag uma noqon karto haddii ay haweentu wanaagsan tahay nin xun inay naag u noqoto waa ku adagtay nolosha lafteedii baaba adag nolosha lafteedii waa adagta marka ma dhahayo waa xaaraam oo inaad la joogto waa xaaraam hadday tukanayso yacni la joogideedii iyo qabideedu xaaraam ma gaadhayso laakiin haddaad leedahay ila tali taladaan ku siin lahaa waxay tahay gabadha waani oo arrinta ka waani haddaad kari weydana wax kasan ilahi ha kugu bedelo wabilahi tawfiiq
su-aashani waxa ay leedahay dad badan ayaa jira oo waddamadan gaalada carruur keenay carruurtii markii ay luntayna waxay ku andacoonayaan waxay leeyihiin haddaan carruurtii celin lahaa meel aan u celiyaa ma jirto oo waddankii dagaalaya waxbaa ka socdaa meel kale oan ula cararaana ma jirto qofkaas markaa cudurdaar ma u noqonaysaa inuu halkan joogo mise meelo kaleoo loo carari karo oo carruurta loola carari karaa jira
jawaabteedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina ardii waasica dhulkaygu waa ballaadhan yahay baa la yidhi subxana wa tacaala qoladii la yidhi war maxaa dhulka gaalada idin dhigay waxay ku jawaabeen kunna mustadcafiina fi lard kuwa dhulka lagu daciifsadaan ahayn waxaa loogu jawaabay mataqaana alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha war dhulka ilaahay sooma ballaadhnayn halkan meel yaa kugu xidhxidhay adiga dhulkaas ballaadhan ee baaxadda leh meeshan meel kuu dhaanta waayi mayse midda kale meesha ku jirta waxay tahay ilaahay baan idinku dhaariyay diintu siday rakhiiska inoola tahay waxaad ku garanaysaan in badan baan tusaalahaa soo celcelinaya maanta hadday tidhaahdo dowladda sweden ama swed hadday soo saarto soomaalida degan waddanka sweden bisha soo socota dhammaadkeeda waxay xoolo haystaanna waa lagala wareegi doonaa carruurtoodana waa laga qaadan doonaa xaasaskana waa lagala wareegi doonaa wareegtadaasaa dawladda ka soo baxda soddon beri baadna haysataan miyaad isweydiin lahaydeen ilahay baan idinku dhaariyay xaggaan u qaxnaa yaa nin sheekh u yimaado oo yidhahda sheekhu xaggeen u qaxa ma idinku jiri laha maya idinkuma jirin shaki ma leh haa halhaleel baad u qixi lahaydeen halhaleel laakiin maanta oo dhan haddaan idinku hayno war meesha diintii baa laydinkaga qaadanaya war diintiinii baa ku dhimanaysa war akhlaaqdiinii baa ku dhimanaysa war waxba idiin lama laabna su-aasha ugu horrayseedna weydiinaysa waxa war sheekhu xaggeen noo wadaa ya soomaalida marka waxaad moodaa diinta inala rakiisa diinta inala rakiisa laakiin arrimaha adduunyadu qaaliba inala yihi soo saas maa marka waa qarwey xaggeen aadnaa waa qarw waxa ugu badanee meeshaa tagto kugu gaadhi karaayo waxa weeyaan waa in lagu dilo soo ma ama carruurtaada la dilo ama xaaskaaga la dilo waxa ugu weyna ku gaadhi kara waa soo saas maa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waalfitnatu ashaddu min alqatli buu alla yidhi subxana wa tacala ruuxu inay diinta ka fitnowdo ayaa ka daran in la dilo bal meesha la gaadhsiiya fiiriya ma aha waxoogaa biilkii baa iga nusqaamhayay xoogaagii darishadda laga soo tuuraya baan waayahayaa iyo meel dhoobala weeye iyo mooryaan baa xabada ririda iyo dad baa marmar ku dhintay iyo warku ma aha xataa in lagu dilo oo ilmahaaga la dilo ayaa waxay dhaantaa in diintaadu fitnowdo oo diin la-aan aada dhimato shareecadu halkaasay wax dhigtay saas daraaddeed haddii aada arrinta fiirisana xaqiiqaba ma aha waa lagu dilahayaa iyo war yaalla ma aha wax dil la yidhahdana ma jiro wax dil la yidhaahda ma yaallo maalinkii lasoo qaxay ilaa maalinka maanta dad baa dhulkii ku nool soo saas maaha ninkii tiisii gashayna wuu un dhiban meeshana kuma badbaadeen ninkii tiisii laaban tahayna wuu un noolaan saas oo imisaa meeshan usoo qaxday oo markay meeshan timid ba dhimatay fa meeshaan aad ku haysataan iyadoo lafteeda dhimasho la-aan dhammaano ma haysataan inaydaan dhimanaynin ya dhammaana ma jirto meel walba geeridu waa taalla meel walba waa taalla mid bas ku dhaco mid kansar dilo mid macnaha waxa weeye iskaba dhinta midba sibuu u dhiman midna xabad baa dili kullina geeridoodii naftoodii baa gashay wakhtigoodii baa soo galay marka ninkii wakhtigiisu soo galay meel walba wuu ku dhiman ninkii wakhtigiisu laaban yahayna meel walba wuu ku noolaan taasi meesha iska taalla marka marka walaalayaal waxba yaynaan ku marmarsoonayna xaqiiqada taallaayo waxay tahay xaqiiqada taallaay cabsina ma aha dhib kalena ma yaalee laakiin waxoogaaga yaallay waxa weeyaan waxaad isa siiseen wadooyinkan laamiga ee quruxda badan iyo jirdiinooyinkan xogaagan guryahan kaata naashnaashan ee maaragtay yacni waxa weeye layara habeeyey xogaagan yarkii dirshadda ka soo dhacahaya intanaynaan arki jirinoo wax weyn inala noqotay soo ma intaa unbaa inala weynaatay mooyaane wax kaloo meesha yaalla ma jiro intaa haddii aada qalbigaaga ka goyso ilaahay subxaana wa tacala wax kuu dhaamo wuu ku siin ilmahaaga meelaad geysatana waa ismaysa biidni illahi tabaaraka wa tacala marka qaran weeye waxba yaynaan taa ku riyoonin midda kale war hadda dhaqaajiya lidma dheh aniga waxaan u malaynayaa waddankan afar sanaan hadda ka maqnaa afar sano baan ka maqnaa afar sano oon maqnaa ninkii tabaabushaysanaya inuu guura ku tala gashanaa ilaahay baan idinku dhaariyey soo uma suurowdeen ya oo intuu waxoogaa caloosha xidho oo dalac bilaash uun ku noolaado ya dalac bilaash hilibka iyo waxaan waxoogaa yaro joojiyo isyaro xakameeyo laba shaqo ka shaqeeya waxoogaa maaragtay dadaala wax meel dhiga shaki ma laha afar sano kadib inuu guuri laha isagoo wax haysta laakiin ma rabtaan xaqiiqada taalla waxay tahay noloshanaa la isa siiyey oo lagu talagalay ilmo lumahaye iyo guri dumahaye iyo khatar idinsoo gaadhaysa iyo milanka aada milmaysaanna wax weyn ba idinlama ah allah waxaan ka baryayaa subxana wa tacala inuu sawaabka ina waafajiyo allah subxaana wa tacala waxaan weydiisanaya inuu ina xifdiyo oo diinta inoo xifdiyo iyo ehelka iyo carruurtaba
su-aashani waxay leedahay surwaalka ma lagu tukan karaa surwaalka ma lagu tukan karaa
hadduusan nijaas ahayn waa lagu tukan karaa hadduusan nijaas ahayn waa lagu tukan karaa waxa uun fiican saraawiishaad xidhanaysaan inay yacni ayna jidhka ku dheganayn cunsu qodobkaasi waa qodob muhiima saraawiisha inta badan aada moodo inay hadda tahay maaragtay fashon socda oo aada loo xisaaseeyo oo dhallinyarada inta badan xidhan yihiin oo ku dhegan jidhka ku dhegan lama ogola laa dumarka looma ogola labiskoodu inuu ku dhego walaa ragga looma ogola inuu labiskoodu ku dhego ta kale sarwaalkaaga iyo macawistaadu inay anqow ka korayso oo aadan anqow ka hoos marinin taasina cadaab bay keenaysaa waa in anqow ka koreeyo wey amaa sarwaalku waa labis ka mida labisyada la qaato wey labisyada la qaato ayuu ka mid yahay haddii shuruuddiisaa la ilaaliyo waa lagu tukan karaa wabilahi tawfiiq
saa-iilkani waxa uu leeyahay rag badan oo soomaaliyeed waxay ka tageen qawaamadii iyo mas-uuliyaddii ilaahay korkooda saaray subxaanahu wa tacaala markaas sidee ayaa loogu soo celin karaa raggu mas-uuliyaddooda inay dareemaan oo ay hawshooda ka soo baxaan
bismillah ninka horta xil inuu ku saaran yahay inaad dareentahay maalinta qiyaamadana ilaahay kaala xisaabtami doona ceebtiisa adduunyana adigu aada leedahay taa horta waa inay damiirkaaga iyo qalbigaaga ay ku dhalato masalada labaadi waxay tahay raggu inay qawaamin yihiin oo ayagu guriga mas-uuliin ka yihiin waxay uun imaan kartaa bay ila tahay markay meesheedii tagaan markay meesheedii tagaan laakiin meesheedii meelaan ahayn baad joogtaan meel waxaad joogtaan qawaamadii iyo odaytinimadii iyo xilkiiba laydinkala wareegay sooma a marka ninku muxuu nin u noqon layahay dee meesheedii buusan joogin marka haddaad doonaysaan in qawaamadii ay soo noqoto oo ninku ragnimadiisa soo noqoto guriga maamulkiisa xilkiisa uu soo noqdo waa inuu ninku meesheedii tago meeshiisa tago waay oo meel uu gurigiisa u talin karo ilmihiisa u talin karo xaaskiisa u tashan karo waa inuu tago laakiin saydaradan iyo awooddan aan hoos joogaa loogu talagalay in dumarka lagu lumiyo guryaha lagu dumiyo haddana maca daalika raganimaan iska raadinaya taasi macnaheedu waxa weeyaan yani waxaan diyaar u ahay uun mashaakil aan laga bixi karan mashaakil aan laga bixi karan marka ruuxa muslimkaa ninka muslimka ha istishcaaro hana dareemo horta inuu mas-uul yahay marka labaadna meeshii mas-uuliyadda iyo xilka uu ku gudan karo waa inuu tago tegitaankeedana ku dadaalo wabilahi tawfiiq
saa-iilkani waxa uu doonayaa in loo fasiro aayadda ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay allahu nuuru الsamaawaati wاlأrض
aayadda allahu nuuru samaawaati waalardi culimadu tafaasiirtu macaani bay ku sheegaan laakiin macnaha ay in badani u badan yihiin waxa weeye nuuru samaawaati waalardi allah subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka nuurkooda wey macnaha isagaa nuuriya iftiinka yaalloo dhanna isagaa iskale iftiinka yaalla samaawaadka iyo dhulalka ilahay baa iskale subxana wa tacala mulkigiisa wey ilaahay asmaadiisana waxaa ka mid a annuur baa ka mid asmaadiisa xusnaha ah waxaa ka mid a annuur almunawirna waa la yidhahdaa way ku fasiraan laakiin nuurku waa sifa daatiya ilaahay sifaadkiisa ka mida subxana wa tacaala xijaabuhu nuur waa ka xadiiska nebiga sal lla alay waslam xijaabuhu nuur alla asturkiisu iyo xijaabkiisu waa nuur subaxaadka iyo iftiinka ka baxaya alla wejigii subxaana wa tacaala khalqigiisa waxay gaah hadday gaadhi lahaayeen way gubi lahaayeen marka allahu nuuru samaawaati waalardi waa nuurka samaawaadka iyo yacni dhulka nuurinaya wey alla subxaana wa tacala macnuhu waa sidaas wabilahi towfiiq
intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo su-aalihii kusoo arooray mawduucan isagaa wixii su-aalaha hadhay aan laga jawaabin insha allahu tacaala muxaadarooyinka kale ayaanu kaga jawaabi doonaa wabillahi towfiiq wallahu tacaala aclam